ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya mister michael kittin oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wakiilka midooda yurub ee soomaaliya safiirada wadamada sweden talyaaniga ingiriiska midooda afrika ethoobiya iyo kenya oo maanta soo gaadhay magaalada kismaayo ayaa waxay kulan saacado qaatay ay la yeesheen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo haweenka kulankan ayaa intii uu socday waxa ay mas-uuliyiinta jubbaland ay ku soo bandhigeen aragtidooda ku aadan natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa goobta ka sheegay in maamulkiisu uu qaatay go-aankii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran sida ay sheegeen reer jubbaland dookhooda iyo doorashadooda waxay ahayd ma waxaan la yeelin haddana ma doonayna inaan soomaali wax dhibaato u geysanaya ama soomaaliya maanta kala tag u keenaya ama burburka soomaaliya sii horkacaya inaan annagu horseedu noqono ma doonayne wixii soomaali isu keenaya la isugu wadi karayaan qaadanayna implementationka ama sida loo fulinayaay waa inoo wada taalla waana mid u baahan in laga tashado laga fiirsado sida loo fulinayo la isla ogaado dan gaara laga ilaaliyo danta caamkaa la fiiriyo iyada lafteeda la qalqaloocin kara in qalooca laga ilaaliyo kulligeenaan wada ilaalino ani dan baan leeyahay haddii la ii daayo dantaydu meeshay ku jirtaan laa marka waa inayna noqonin in cid keliya loo daayo noqoto wax loo wada joogo laisla ogaado reer jubbaland waxaa idinka sugayaan fulinta waan qaadanay go-aanka waan hirgelinaynaa laakiin waxaan u baahannahay michael kittin ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya oo kulanka hadal ka jeediyey ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho Somalia wants peace. You want unity. You want to move forward. Uh, but you are anxious.
soomaalidu waxay u baahan tahay nabad We will waxaana doonaysaan midnimo waxaad doonaysaan inaad horay u socotaan a country waxaad aad u doonaysaan inaad heshaan waddan leh dad lala xisaabtamo waa hawl culus oo u baahan dulqaad iyo dhabar adayg horumar iyo faraq ayaa ka jira soomaaliya marka la eego sannadadii tegey iyo halka maanta aan taagannahay waxaad filaysaan inaad heshaan laba aqal oo sare iyo aqal hoose oo ay kumanaan kun dooran doonaan runtii waa rajo weyn gabagabadii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo kulanka soo xidhay ayaa walaac xoogan ka muujiyey magaca maamulka kumeelgaarka ee jubba oo uu sheegay in beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ay maamulkiisu kula macaamilaan jubbaland dhib badan bay soo martay iyadiyo dowladda federaalka dagaal siyaasadeed iyo mid gacanaba uu dhex maray waxaan gallay adisababa agreement heshiiska adisababaan ku soo gallay political agreement buu ahaa muddo dheer baa laga soo gudbay laba sanaan soo jiidaynay dhammaan shuruudihii waan buuxinay ilaa hadda dhaqanka international communitiga iyo dowladda federaalkiiba ay jubbaland kula dhaqanto ma aha mid la aqbali karayo waxaan u malaynayaa igad baa jeerkeeda yaa ka ahaa garantor shuruudihii iyo intaan soo marray waan buuxinay waxaan kaga gudbaynay interim iyo kumeelgaad ilaa hadda waxaan dareemayaa dowladda federaalka iyo internationalku waxay soo qoraan warqadahay ku taalo i j a diyaar uma nihin inaan ka jawaabno martiqaad kasta ama shir kasta ama gobol kasta oo ay noogu timaado invitationka i j a ama heshiis kasta oo ku qoran inaan gala diyaar uma nihin khadar maxamuud xareed v o a kismaayo